maqbuud ay mudan yihiin bay ku fadhiyeen maaragtay ay dalkaa ku ilaalinayeen la odhan karo laakiinse waxa ka dhinaaya inta dalka waa ka dhiman bahayd waxaa ka dhimanay in dalka waa ka dhiman bahayd muddadaha saddex sano joognada dadaal badan baa la muujinay saa la sheegayo waxaan saxayaa kamida taariikhda jaranka waxaa la kordhiyey boqolkiiba boqolka sanadkii koowaad laba kun iyo koob iyo tobankii yaa boqolkiiba boqol mushaarka la kordhiyey dhammaan ciidamada somalilan iyo shaqaalaha kaleba sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobanna darajadii baa la bixiyey bilihii dambeeyey ayay ku gunno qaateen sanadkana saa la sheegay laba kun iyo afariyo tobanka waxay noo suuro galay inay kordhino boqolkiiba labaatan iyadoo aan jeclayn in kadaba kordhino haddana intii ay noo suuro gashay awooddeennii ina gaadhsiisay weeyaan waxaanan ku dadaalaynaa aanu nii ballan qaadayna maanta ciddaan u dabaaldegaynaa ama arooskooda aan joognaa maanta waxa weeyaan ciidamada qaranka somalilan waxaan idiin ballan qaadaynaa inaan laydin hagranaynin inaan in waxa le wixii suuragala iyo kolba dalka inta u korodha inay idin kordhin doontaan iyaan idin ballan qaadayna hortiina ka ballan qaadaynaa waxaanaad ku dadaalaysaan daafaca dalkiina nabadgelyada gudaha ee aad maaragtay kala celisaan mar walba markay isku dhacaan beelaha somalilan oo runtii waxaa la iskugu dhacayaa wax basqaalo daran ah oo aan loo baahnayn dad naga dhinto ceel yar barkad yar waxaan maaragtay ahayn aad iyo aad bay idinku boorinayaan ka qayta maaragtay aad ka shaqaysaan nabadgelyada gudaha inaad kaloo ka shaqaysaan wax soo saarka dalka qaybtiina inaad ka qaadataan oo idaan xeryaha fadfadhiyin oo aad ama wax dhisa ama wax beera ama maaragtay biyixida waxaa laydinka baahan yahay xooggiina aanayno cidlo fadhiine inaad dalka iyo dadka wax ugu tartaan waxaan kusoo gabageyna in badan baa la fadhiyey aad iyo aad baan idin hambalaynaynaa waxaana ilaahay ka rajaynaynaa in sanadkaa sanadkiisa qashqashii barwaaqi lagu gaadhsiiyo dadaalkaa iyo ruwaayaddu waxay aad maanta uga hadashay waxaan qabaa inay munaasabadoodaba aad ugu dheeraanine dadka horumarkiisa iyo maalgashiga faraha badan leh iyo danaynta somaaliya danaynayo iyo maanta aad uga hadleen runtii taa markaan ku yar laabto waxaan ku dadaalaynaa in dalkani ummaddaan u furno oo tusno dal la maalgashan kara inuu yahay ummadda reer somalilan waxaa laga rabaa dee dalkaa loo furay in la maalgashado ee shuruuciisa loo habaynayo ee maaragtay loo diyaargaroobayo shacabka waxaa looga baahan yahay inay soo dhoweyno ummadda maalgashanaysa dhulka ilaahay baa leh inta kitaabkeenna wuxuu yidhi ilaahay wuxuu dhulka ilaahay baa leh qofku wuxuu kaleeyahay intuu ka mulkiyo waa intuu aqal ka dhisto waa intuu beryar ka beero laakiinse dhulkaa faraha badan leh een beenta ku sheeganayno ee nin walba inta ugu toosan ku sheegaya beeraha ama dhulka cidlada layska xidhanayo wax laga yeeli karo maaha dhulka ummadda somalilan buu ka dhexeeyaa ummad waa dhulkaan leenahay hala maalgashado waxaan shacbiga leenahay walaalaha reer somalilan ha soo dhoweeyaan maalgashadayaasha ummad ha noqono soo dhoweysa ummad maarata martidooda iyo dadka u yimaada ixtiraamtay noqona laga rabaa oon laynaga dareemin dad maaragtay wax ka hor imanaya ama dad necab ajaanibka necab ajaanibkuna xeer bay ku imanayaan waxa maaragtay had jeer waa sida imika sheegayeen wax walboo la samaynayo waxbaa ka dambeeyada yaan shacabka u dhegaystaan maaha waxaan samaynaa iyo ciddaan wax siinana waa wixii aan dan u garanay maalinba cidda joogtaaye waxay dan u garatay weyaan wax cidaan dan u garanno iyo shirkadaan dan u garanno oo runtii dee aad iskaga faaqidno oo la tagaal u samaysanno iyaanu wax siinaynaa haddaan dikad siinayno oo leena waxbay ka bedelaysaa haddii eerbood la baraasis garaynayo waa wax danta ummadda ku fadhiya wax dan shaksi ku fadhiya maaha mar raba xaaraan bay naga tahay taasi waxaan dan umaleelahayn ka shaqayn mayno saa darteed waxaa loo baahanya inaan u midowno aan wadajirkeenna aan ilaalino sidii aan dadkan u kasban lahayn maalgashi u kasban lahayn nabadeennana sii wadajira aan wadaashan lahayn wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu